magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay horumarinta xorriyadda saxaafadda iyo xal u helista caqabadaha ay la kulmaan wariyaasha kulanka waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya madaxda warbaahinta madaxa bannaan iyo xubno ka socday beesha caalamka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa'uud aweys jaamac ayaa ka warramaya ahmiyadda kulanka bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqonay kulan muhiim ah oo looga hadlayay saxaafadda iyo sida xorta ay wadanka uga howlgeli karto runtii waxau ahaa kulan aad waxyaabo badan laiswadaarsaday oo ay ka mid yihiin xogaha ku saabsan bedqabka suxufiyiinta iyo sida saxaafadda ay sida xor wadanka uga shaqayn karto ka dowlad ahaan waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda federaalk ee soomaaliya ka go-an tahay in saxaafadda xorta ah ay sida ugu wanaagsan dalka uga howlgasho iyadoo dowladdu ay ka go-an tahay in ay hubiso bedqabka suxufiyiinta iyo in saxaafaddu ay si xora u shaqayso iyadoo ilaalinaysa anshaxa saxaafadda iyo mas-uuliyadaha ka saaran tebinta ay bulshada u sameynayaan maadaama ay yihiin qayb muhiim ah oo bulshada u baahan tahay oo ah inay xogta u gudbiyaan waxaa looga baahan yahay saxaafaddu inay la yimaadaan waajibaadkooda inay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda in la ilaaliyo ay kobciyaan aqoontooda iyo xirfadaha ay u leeyihiin in ay bulshada u gudbiyaan wararka ama waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin arrimo fara badan wadanka way ka jiraan oo caqabada ah oo ku saabsan sidii saxaafadda caqabadaha haysta wax looga qaban lahaa dowladdu diyaaray u tahay caqabadahaas inay wax ka qabato kulankan ayaa noqonaya kii saddexaad oo looga hadlayo horumarinta xorriyadda saxaafadda ka oo ay goobjoog yihiin erga ka socota beesha caalamka